إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة أن الله سبحانه وتعالى وxaan ka rajaynayaa inuu fadhigan inta aan fadhino iyo waktiga aan ku qaadanayno inuu miisaanka xasanaadka noo geliyo runtii waa meelaha dadku ay isku dhaafaan oo lagu kala hadho majaalista dikriga iyo laazimitaankooda waana meelaha rabbi subxaana wa tacaala naxariistiisu ay kusoo degto dadkana waktigooda faraha badan ee meelo kala gedisan kaga baxaya waxaa ugu qaalisan wakhtiga ku baxa camal aakharo u faa-iideynaya rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida xadiidka saxiixulbukhaari kusoo arooray uu tilmaamayo isagoo saxaabada la fadhiya nebigu sal alla lay wasalam ayaa waxaa soo qaabilay saddex nin saddexdii nin mid ka mida fadhigii la fadhiyay uu meel bannaan ka helay markaasuu fadhiistay ninkii labaad meel buu waayey xalqada gadaasheedu iska fadhiistay ninkii saddexaad uu iska laabtay saddexdii nin buu nebigu sal lla lay slam faallo ka bixiyey wuxuu yidhi rasuulku sal lla lay wasalam ninka safka soo galay wuu soo dhowaaday allana wuu soo dhoweeyey soo dhawaaday khayrku ku soo dhowaaday isagana allah soo dhoweeyey subxana wa tacaala ninka labaad oo gadaal iska fadhiistay intuu meel waayey nabigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam wuu xishooday isagana allah ka xishooday macnaha wuxuu ka xishooday inuu dadka dhibo oo uu xagga iiga durug iyo cidhiidhi iyo ku keeno isagana abaalgudkiisa wuxuu noqday ilaahay baa ka xishooday subxana wa tacaala ninka saddexaad oo iska noqday nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam acrada fa acrada allahu canhu buu nebigu uhi sal lla lay wasalam waa jeedsaday oo khayrkii iyo dikrigii buu ka jeedsaday isagana ilaahay baa naxariistiisa kala jeedsaday subxana wa tacaala marka haddaad majaalistan oo kale aada heli karto inaad in la badsadaa fiican walaalayaal waxaan u malaynayaa wax cusub inaanan idiin sheegaynin maxaa yeelay khaasatan bulshada soomaalida ah waxyaabaha ilahay ugu nimceyay subxaana wa tacaala waxaa ka mid a inay in badan ay culimmadu wax ka dhegeystaan ilaa ay dhegta culimo ka wada noqdeen marka inaanan wax cusub idiin faa-ideynayn waan u malaynaya laakiin muhimaddu waxay tahay mar kastoo wax laysu sheegayo wax cusub laysuma sheego laakiin wixii horey loo garanayay baa lays xusuusiyaa oo qalbiga bini aadamka mar walba wuxuu u baahan yahay in laga warhayo oo daawada lala daba joogo oo kolba dhaqitaanka lagu wado waxyaabaha dhaqan marka waxaa ka mid a waanadaas iyo wax sheega iyo xusuusinta alle la xusuusiyo subxana wa tacaala waa muhiimad iyo lafteedu faa-iide aan iyada lafteedu yarayn wey haddadana xataa masale cilmiga cusub aadan ka maqal oo waxaad garanaysay u wada noqdo waxaan meesha ka marnayn wakhtigaad meesha fadhido oo miisaanka xasanaadka kuugu jira haddaad ikhlaas iyo ilaahay dartii ula timaado iyo sidoo kale qalbigii oo xusuusin waxyaalo badanoo uu halmaansanaa iyo ilaahay xusitaankiisa subxana wa tacaala la xusuusiyo marka kollaba faa-iide la-aan ma ah ruuxii macnaha waxa weye meesha fadhiista mawduuca walaalayaal sida horeyba loo sheegay anigoo alla weydiisanaya subxaana wa tacaala inuu aniga igu anfaco iyo idinkaba ee waxa weeye islaaxu lquluub quluubta hagaajinteeda ee waxaan u doortay mawduucaas ahmiyadiisu leeyahay waa mawduuc aada iyo aada muhim u ah wey maxaa yeele maadaama uu quluubtaba xidhiidh la leeyahay quluubtu waa meesha ugu muhiimsan jidhka bini aadamka waxaa la dhihi karaa waa xarunta jidhka wey saas daraaddeed buu rasuulkeenu sal lla alay waslam isagoo arrinkaa tilmaamaya xadiidka nucmaan ibnu bashiir uu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu buu nebigu yidhi sal lla alay waslam baraaruga weyn macnaha alaa hooyay macnaha hadalkan soo socda ayaa la doonayaa in foojignaan loo yeesho alaadu macnahaasi faa'iidaynaysa jidhka waxaa ku jira buu nebigu uhi sal lla alay wasalam cad yar oo afgelis ah mudqada waxaa la yidhahdaa shayga hal mar afka la gelin karo la calalin karo cad yar oo afgelis oo hal mar afka la gelin karaa jidhka ku jira buu nebigu uhi sal alay wasalam cadkaa isagii hadduu hagaago jidhka intiisa kale waa hagaagaya cadkaasi hadduu xumaado fasaadana jidhka intiisa kale waa xumaanaya buu nebigu uhi sal lla alay wasalam markaasaa wuxuu yidhi taasina waa qalbiga waa wadnaha waa qalbiga buu nebigu uhi sal lla alay slam xubinka noocaas ee hadduu hagaagana jidhku la wada hagaagayo xumaanshihiisana jidhku la wada xumaanayo waa qalbiga buu nebigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrinkaasi wuxuu tilmaamayaa ama xadiiskaasi uu muujinayo ku cad yahay bini aadamka meesha uu ka hagaago waa qalbiga meesha xaaladiisu ka xumaatana waa qalbiga xubnaha waxyaalaha ay qabanayaan ama carabka ha noqdo ama gacmaha ha noqdeen ama lugaha ha noqdo ama farjiga ha noqdo xubnahani keliya waxay ka turjumayaan wixii qalbiga ku jiray hadday xumaan ahayd wixii qalbiga ku jiray xubnuhu waxay muujinayaan xumaantii qalbiga ku jirtay haddii qalbiga samaan iyo salaax iyo wanaag uu ku jirayna xubnuhu waxay cabirayaan ama muujinayaan samaantii wanaaggii qalbiga ku jiray xubnuhu waa adeegayaal saas daraaddeed buu alcalaama ibnuqayim wuxuu leeyahay qalbiga bini aadamku waa boqor jidhka boqorkiisa wey xubnuhuna waa ciidamadiisii u adeegayay saasoo kale ka dhigan yahay boqorku hadduu hagaagsan yahay ciidamada wuxuu unfarayaa oo amrayaa wax wanaagsan ayagu marka dowrkooda iyo kaalintoodu inay amar qaataan wixii fuliyey la dhahda inay fuliyaan hadduu wanaagsan yahay waxaan wanaagsanayn amri maayo hadduu xun yahayna waxaan xumaynahan amri maayo ayagu marka dowrkooda iyo kaalintooda inay amar qaataan sida ciidamadoo kaleeto macnaha ay boqorkooda ama ninka madaxda ama taliyahooda uga amar qaataan saas xubnahuna ay qalbiga omar uga amar qaadanayaan buuhi xadiiskaa nebiga sal alay wasalam unbuu imaamku si kale u dhigay oo si kale u macnay macnaha yacni macnihiisi caddayn unbuu macnaha ku sameeyey mooyaane waa xadiiska nebigu sal alay wasalam sida uu ku tusaya wey qalbigu maadaama marka walaalayaal uu sidaas yahay in aada loo barto qalbiga iyo waxyaalaha hagaajiye iyo waxyaalaha xumeeye iyo waxa wasakheeye iyo waxyaalaha dhaqe iyo wuxuu ku hagaagayay iyo kulli in aada loo barto waa shay muhim ah ahmiyaddiisa ilaada haddii uu qalbigu hagaago xubnuhu la hagaagaan ficlan waxaa imaanaysa inay noloshuna la hagaagto noloshii bini aadamka ka dhexaysay way hagaagaysaa qacan haddiise laakiin uu qalbigu xun yahay xubnihii baa la xumaanaya xubnihii hadday xumaadaan noloshii bini aadamka ka dhexaysay baa xumaanaysa qalbiga marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu abuuray isagoo hagaagsan ruuxu markuu adduunka kusoo biirayo ama ha ka dhasho laba gaalo ah ama laba muslimiinaba ha dhalaan qalbigu markuu dhalanayo ee ugu horeysa toosni buu ku dhashaa hagaagsanaan buu ku dhashaa rasuulkaasaa inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiska abu hurayra ee bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen buu nebigu wuxu uhi sal alay wasalam kulu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi mid walboo la dhala buu nebigu uhi sal alay wasalam ilmo kastoo dhasha waxaa lagu dhalaa buu nebigu uhi sal alay wasalam fitra alfitradu waxa weeyaan waa toosnaan hagaagsanaan khayr jacayl baa lagu dhalaa labadii dhashay baa markaa kadib caqiidaday rumaysteen iyo rumaysnaayeen iyo mabda ay haysteen bay u yeelaan ilmihii qalbigii marka hore wuxuu dhalanayaa isagoo khayr jecel isagoo hagaagsan isagoo toosan laakiin waxaa saamayn ku yeelanaya meeshaa uu joogo iyo waxa ku wareegsan maalan saamaynta koowaad waxaa ku yeelanaya kuwa dhalay waa qayb bulshada qaybta ugu horreysa marka hore ay wada noolaanayaan wuxuu nabigu uhi sal lla alay waslam hadday yuhuud yihiin labada dhashay yuhuudi bay ka dhigayaan markaa kadib hadday nasaaro yihiinna kiristiyaanka waxay ka dhigayaan nasaaray ka dhigayaan hadday majuus yihiinna majuus bay ka dhigayaan hadday hunduus yihiinna macnaha hunduus bay ka dhigayaan hadday buudhism yihiinna buudhism bay ka dhigayaan kolba waxay haystaan bay yay siinayaan macnaha wixii lagu dhalay iyo wanaaggii bay ka bedelayaan wixii iyagu ay ahaayeen bay markaa kadib yay u bedelayaan xadiiskaasi wuxuu muujinayaa in qalbiga marka ugu horreysa ay samaantu asalka u tahay wanaaggii hagaagsanaanta asal u ah isbeddelkan gadaal ka yimid iyo fasaadkan ku dhacayo cudurkani waa wax gadaal ka yimid waa wax gadaal ka yimid wey macnaha xadiisku saasuu muujinaya waxay leeyihiin culimmadu xadiiska nabiga lama dhihin sal alla alay wasalam yacni waxaa la sheegay yahuud bay ka dhigayaan oo nasaaray ka dhigayaan oo majuusi bay ka dhigayaan laakiin lama dhihin muslim bay ka dhigayaan maxaa loo odhan waaye hadday muslimiin yihiin hooyadii aabiina muslim bay ka dhigayaan leanna marka horuba toosan yahay oo qalbigiisa islaanima ku jirta wa hadihi alfitra marka hore wixii kusii jiray baa wuxuu ahaa toosnaan iyo hagaagsanaan ah fitradaa saas ahay saas daraaddeed maadaama uu fidradii ku dhashay labadiisa dhashay hadday muslimiin yihiin tii uu ku dhashay bay sii xoojinayaan laakiin waxay beddelayaan ma jiro saas daraaddeed baa yaan loo odhanin fa abawaahu yuslimaanihi way islaaminayaan laba dhin laanna horuba usii hagaagsanaaba macnaa horu usii hagaagsanaa marka qalbigu toosnaantaasu ku dhashay xadiiska kalea sii tilmaamaya rasuulka sal lla lay slam ka sugan innii khalaqtu cibaadii xunafaa fajaءathum shayaaiinu fajtaalatum can diinihim buu nabig ur sal lay slam waa xadiid alqudsi rabbi uu leeyay addoommadeedaan abuuray buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala iyagoo toosan markaasay shayaadiintii intay u timid bay diintoodii ka leexisay buu rabbi leeyahy subxana wa tacaala marka qalbiga asal waxaa u atoosnaan saasuu ku dhashaa laakiin waxaa roga waxaa bedela waxaa wasakheeya kolba nolosha uu ixtikaaga la samaynayo oo ugu horreyso bulshada uu la nool yahay qoysku la nool yahay yacni waxa weyaan ay ka mid tahay maalan waxyaalaha indhihiisu qabanayaan waxyaalaha dhegihiisu maqlayaan waxyaalaha gacmihiisu taabanayaan waxyaabahaasaa qalbigii hagaagsanaantiisii ama toosnaantiisi wax ka bedelaya rasuulku wuxuu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qalbiga bini aadamka in loo bandhigayo waxyaaba uu nebigu ku tilmaamay sal lla lay slam inay fitan yihiin fitan tucradu alfitanu cala alquluub kamaa kalxasiiri cuudan cuudan buu nebi uri sal lla lay slam yacni qalbiga bini aadamka waxaa loo bandhigayaa buu nebi uri sal lla lay wasalam fitanka fitanku waa cudurrada qalbiga ku dhaca oo yacni waxa weyaan ama maradu shahwa ah ama maradu shubha cudurrada qalbiga ku dhaca ayaa qalbiga bini aadamka loo bandhigayaa buu nebi uri sal lla lay wasalam qalbigii markii loo bandhigo u bandhigidda siday isu daba joogaan fitankaas oo mid markii loo bandhigaba haddana tu kale uga dambaynayso buu nebigu wuxuu ku mithaaliyey sal lla lay wasalam sida darinta ama galaha laamihiisa mid mid sida ay isugu xigaan oo kaleeto saasoo kalea loogu bandhigayaa buu nebi uri sal lla lay wasalam mid baa loo bandhigaya waa lagu fiirinayaa tii markay dhammaato haddana tu kalea ka dambaynaysa taasi markay dhammaato haddana mid kalea ka dambaynaysa wahaakada rasuulku wuxuu yihi sal lla lay wasalam qalbiga bini aadamku marka laba u qaybsamaya mid fitankii loo bandhigayey wuu diidayaa wuu soo tafayaa wuu inkirayaa markaasaa wuxuu noqonayaa yacni waxaa abaalgudkiisu noqonayaa in uu noqdo nadiif aada u cad oo dhalaalaya maadaama uu diiday fitnadii loo bandhigay midna wuxuu qaadanayaa fitnadii loo bandhigay wuu cabbayaa markuu fitnadii qaato ayaa markaa waxaa ka imaanaysa qalbigii in dhibic madow ay ku dhalato fitnada labaad dhibic labaad fitnada saddexaad dhibic saddexaad ilaa qalbigu kulligii uu madow noqdo buu nabigu uri sal lla alay wasalam dadku marka labadaa qabli qalbi bay leeyihin qalbi cad oo iftiimaya iyo qalbi madow oo mugdi ah waxaa intaa u dheer nebigu wuxuu raaciyay sal lla alay wasalam qalbigan ay fitnadu madoobaysay waxaa intaa u dheer wuxuu noqonayaa madowgaas oo u dheeraanaya yacni markuu madow weliba daran noqdo waxaa u dheeraanaya sidii weel la afgembiye oo kaleeto oo la rogay yuu nebigu ku mitaaliyey sal alay slam sida koobkaasu intaad qabatay maalan aada foorrisay macnaheedu waxa weeyaan mar haddii la foorriyo in la soo toosiyo mooyaane isagoo saa u foorara gadaal waxaad kaga shubtay geli maayaan qalbigu mar haddii saa loo foorriyo waa weel foorara wax kastoo lagu akriyo khayr geli maayo waa kasii nebigu sal alay slam wuxuu intaa kusii daray wuxuu gaadhayaa heer uu inkiro munkarka waxaan dhihi lahaa wanaaggii uu ugu muuqdo xumaan wanaaggii ayaa wuxuu ugu muuqanayaa xumaan xumaantiina waxay ugu muuqanaysaa wanaag bay ugu muuqanaysaa a yaani laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran buu nabigu uhi sal lay slam ila maa ushriba min hawaa wanaagga iyo xumaantaa iskaga darmanaysa wuxuu wanaag u yaqaanaa uun wixii xumaantii qalbigiisa la cabsiiyey fitnadii cudurkii qalbigiisa ku dhacay ee qalbigu qaatay ee qalbigu cabay taa unbuu wanaag u yaqaanaa waxay balwadiisu rabto waxay naftiisu rabto waxay shahwadiisu rabto taasaa wanaag u ah laakiin wanaag kale ma garanayo buu rasulku yuri sal ly wasalam taa macnaheedu waxa wey walaalayaal qalbiga bini aadamku fayoobi ha ku dhasho markii hore oo fayoobaan ha ku bilowdo laakiin mar walba waxaa ku imaanaya cudurro keenaya inuu dhaawacmo mar walba waxaa imaanaya cudurro keenaya inuu dhib soo gaadho cudurradaasi culimmadu waxay yidhahdaan waa laba mid bay ka yimaadaan cudurkaasi inuu yahay cudur shahwo ka yimid ama inuu yahay mid shubha ka yimid shubhada iyo shahwada waxaa u dhexeeya shubhada waxaa la yidhaahdaa wax diin isugu kaa ekaysiiyey laakiin aan diin ahayn wax daliil isugu kaa ekaysiiyey laakiin aan daliil ahayn wax isaga kaa dhigay inuu xujo yahay laakiin aan xujo ahayn taas waxaa la yidhaha shubha la yidhahdaa shubha la yidhahdaa maalan inta badan waxaa ku dhaca dadka yaani niyad samida iyo ikhlaaska uu ku jiro diindoonka ah laakiin waxaan diin ahayn diin ka dhigtay sida maalan dadka ahlulbidac oo kaleeto dad badan baa maalan waxa weeye waxay diin ka ah agtooda waxaan diinta ku sugnayn markaasaa waxay urursanayaan waxyaalo fara badan oy markaa daliil ahaan u arkaan inuu daliilu yahay macna haddaad wax weydiiso oo tiraado war waxan maxaad u haysataa wax waayi maayo uu sheego maxaa yeelay waxaan daliil ahayn baa daliil isu tusay waxaan diin ahayn baa diin isu tusay ka noocaasoo kale a waxaa la yidhahdaa shubha la dhaca shahwadana waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha naftu ay jecesha inay khalad tahay jaawaad garanaysa lakiin naftaa jecel matalan waa macsiyadii waa zinadii waa dadka dilkoodii waa xoolaha qaadashadoodii yacni dunuubtaa naftu ay jeceshahayna iyadana waxaa la yidhahdaa shahawaad baa la dhaca cudurradu marka labadaa jihay ka yimaadaan qaarna halkaasay nafta ka soo galaanoo waxyaalahay jeclayd ee alle uu diiday subxaana wa tacaala bay ka yimaadaan samayn ay samayso qaarna waxay kaga yimaadeen shubhay kaga yimaadaanoo waxbaa isu tusay diin tiibuu ku qanacay qaarna halkaasay ka soo galaan labadaa jihay marka cudurrada ka yimaadaan waxaa ka mid a maalan cudurrada iyagaa shirkiga ka mid a shirkiga ilaahay subxaana wa tacaala oo aada cid kale wax la wadaajiso waa cudur qalbiga ku dhaca in qalbigaaga cid kale lagu xidho waxaa ka mid a maalan shakiga iyo munaafiqnimadada annifaaq annifaaq waa cudurradu qalbiga ku dhacay ka mid tahy fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradan ba alla yidhi subxana wa tacala qalbiyaday ka jiran yihin markaasaa cudurkii ay qaban mooye mid kaleu alla ugu daray subxana wa tacaala waxaa ka mid a maalan jahliga aqoondarrada ayaduna waa cudurrada qalbiga ku dhaca waxaa ka mid a maalan qalbi ingeyga qalbigoo ku ingega oo qalbigaaga ay saamaynba ku yeelan weydo khayrkii ku yeelan waayo wacdigii saamayn waayo aayaadkiiyo qur-aankii saamayn waayaan oo qalbigaagu uu noqdo mid qallabsan oo waxba qoyn waayaan yaa ka mid a waxaa ka mid a maalan itibaacu lhawaa waxay naftu jeceshahay ruux iska dabagala balwadiisa inuu caqligii intuu ka tago sharcigii ka tago xishmadii ka tago uu noqdo uun ruux hawadiisa daba jooga waxyaalahaasoo dhan waa cudurrada ama ka yimaada shahwada ama shubhada ka yimaada su-aasha waxay tahay marka qalbigii in la hagaajiyaa la doonaya in la dhaqaa la doonaya in la nadiifiyaa la doonaya in laga warhayaa la doonaya maxaa qalbiga nadiifiya qalbiga maxaa lagu dhaqaa waxaan ogsoonnay walaalayaal jidhka bini aadamku wuxuu leeyahay waxyaabo la yidhaahdo muqawimaatu alxayaa nolosha bini aadamku waxyaala ayna ka maarmin baa jira ibni aadamka jidhkiisu hadduusan helin hoy ma noolaanayo hadduusan helin cunto ma noolaanayo hadduusan cabbitaan helin ma noolaanayo hadduusan hawo helin ma noolaanayo daruuriyaad baa jira nafta ayna biniaadamka jidhkiisu ka maarmin sida jidhka bini'aadamku uu u leeyahay daruuriyaad uuna ka maarmin hadduu waayana ay dhimasha ugu xigto ayaa qalbiguna wuxuu leeyahay waxyaalo daruuriyaad ah oo uusan ka maarmin hadduu waayana ay tahay natiijadiisu inuu geeriyoodo saas macanaa leanna quluubtu way dhimataa sida jidhka u dhinto waxaan ogsoonahay bini aadamku hadduusan jidhka dhaqin oo jidhkiisa uusan daahirinin jidhkii waa wasakhoobaya hadduu wasakhoobana jidkii jidhkii waxaa ku dhalanaya bakteriya ku dhalanaysa jaraasiim baa ku dhalanaysa jaraasiimtaana hadhowta waxay keenaysaa inay jidhkaa uu ku dhasho cudurro halisa inay ku yimaadaan oo keeni karaba inuu macnaha wax way kaba takhallusaanba jidhkii marka wuxuu ku jiri karaa mar walba in laga warhayo xaalad walba maxaa kusoo darsay cudur heel baa ahya dhakhtarka u orod ha meeshaasaan waxoogaa ka yar xanuunsanaya yacni wax soo iibso yacni waxa weeyaan isbitaallada la xidhiidh mar walba jidhkaaga wixii kusoo kordho waad ka wad haysaa wixii kugu yimaada waad ka war haysaa mar walbana si deg dega inaad yacni u daawaysaad isku daysa dadaalkaa lagula jiro jidhka iyo daaweyntiisa mid ka badan baa la doonayaa in qalbiga la daaweeyo in qalbiga laga warhayo in qalbiga la dhaqo in qalbiga la nadiifiyo inta uu jir u baahan yahay in ka badan buu u baahan yahay sababku waxa wey weliba waa kasii muhiimsan yahy wuxuu kaga muhiimsan yahay qalbigu waa meesha iimaanku dega wey waa meesha taqwada iyo alla kacabsigu uu dego wey waa meesha caqaa'iddu ay degto wey waa meesha khayrkao dhan uu dego wey waa meesha rabbi subxaana wa tacaala addoonka uu kala tacaamulo uu ka fiiriyo ma hagaagsan yahay mise waa xun yahay saas daraaddeed baa rasuulkeena sal alay wasalam markuu cabsida tilmaamayey attaqwa haahunaa buu nabi uri sal ly slam wa ashaara ilaa sadrihi cabsidu waa halkan buu nabi uri sal ly waslam cabsidu waa halkan cabsidu macnaha gacmahana waa ka dhacdaa af carabkana waa ka dhacdaa xubnaha o dhan waa ka dhacdaa laakiin waxaa asaas u ah qalbiga ayaa taqwada asaas u ah maadaama uu qalbigu marka halkaa joogo in laga warhayo oo wixii wanaaggiisa kordhinayana la siiyo wixii keenaya dilitaankiisa ama dhaawicidiisana laga ilaaliyo waa arrin laga maarmaan ah wey asbaabta marka keeni karta inuu ruuxa qalbigiisu u ilaashamo ama haddii dhib gaadhaba dhibkaas yacni lagaga daaweyn karo waxaa ka mid a alcilmu sharci waa qodobka koobaad shareecada ilahay soo dejiyey subxaana wa tacaala barashadeeda in ruuxu aqoon u yeesho maxaa yeelay cilmigu wuxuu kuu iftiiminayaa jidkaad qaadi lahayd noloshu waa mugdi adduunku waa mugdi mugdigaa waxaa iftiimiya waa waxyigii ilaahay soo dejiyey subxana wa tacaala aqoon la-aani waa iftiin la-aan bay soomaalidu yidhahdaan waa saxa laakiin aqoon la-aanta iftiin la-aantii waa midda sharciga shareecada rabbi subxaana wa tacaala ruux hadduusan aqoon u lahayn ficlan waa ruux mugdi ku jira waa ruux mugdi ku jira cilmigu marka shareecadu wuxuu kuu iftiiminayaa jidkan aada haysa ee nolosha meelaha halista ah meelaha maalan godadka ah meelaha macnaha waxa weeye aada ka dhacayso meelaha khatartu ku jirto meelaha dhibkaa soo gaadhayo buu ku iftiiminaya waa isha bini aadamkao kalena isha haddii aynan nuurka arkaynin ishu meel mugdi haddii la geliyay iyadoo il oon waxba ka dhinnayn waxba arki mayso saas way macanaha waxba lagama goynin ishii laakiin keliya uun yacni waxa weye meel mugdiyaa la geliyey waxba ma arki karto leanna ishu waxay wax ku aragtaa baa la yidhahdaa nuurka mucaakiska ah nuurka iyada qabanaya bay wax ku aragtaa haddayna nuurka iyada qabanaya ayna helin waxba arki mayso sidoo kale qalbigu la mid yahay iyo caqligu intuba haddayna waxyiga nuurkiisu uusan qabanin waxba ma arki karaan bini aadamkan aad aragnay ilaahay karaameeyey subxaana wa tacaala caqliga u sameeyey cajabta badan eed waxaad aragteen soo saaray waxyaalaha maanta teknolojiyada casriga la yaab kale bini aadamkan soo saaray baad waxaad arkaysaa haddana isagoo dhagax ag fadhiya dhagax isaguu gacantiisa ku sameeyey isagoo ag fadhiyo oo wax ka sugaya oo waxbuu isiin leh socdaalkan hadda ah waxaan idinkaga imid hindiya hindiyaan soo maray waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid a yacni waxaad arkaysaa ruux binu aadam ah oo muthaqaf ah adduunyada aada u yaqaana darajooyinka laga qaato kuwa ugu sarreeya ka haysta haddana wuxuu u imaanayaa dhagax qol yar ku jira oo aada loo qurxiyo oo la naashnaashay gambaleel yar baa hortiisa ku yaalla gambaleel yar markuu soo ag istaago gambaleelkaasuu taabanaya dhalallag gambaleelka maxaa loola jeedaa baa idhi gambaleelka waxaa lagu toosinayaa bay dhaheen ilaaha meesha ku jira waa baraarujin waa lagu yimide waa lagu joogaayo ilaahow toos waay madaxaas arag waa binu aadam qaar baa jiirka caabudahay bal waxyaalaha cajiib kale ii sheegaan waxaa ka mid ah waxay yidhaahdeen qolada sanamka sameeya asnaamtay caabudaan kuwan hunduuska ah kuwa sameeyaaye waxay u badan yihiin dadka danleyda ee fuqarada ah bay u badan yihiin markuu saa u sameeyo sanamka oo uu farta ka qaado oo lagala wareego saa uma taaban karo agtiisana kama soo dhowaan karo shalay markuu samaynayay isagaa sameeyey isagaa sidan u galay maalinta markii lagala wareegayna magac kaluu qaatay awood kaluu yeeshay ilaah buu noqday shalay laakiin dhagax buu ahaa waa carabtii yacni laynoo sheegay oo taariikhdii qur-aankii sunnadii inoo sheegeenoo intuu timir soo qaado oo sida dhoobadoo kale isa saar saaro oo ilaah qurux badan ka samayso oo u sujuudo oo caabudo buu hadhowna markay abaaruhu dhacaan oo gaajo qabato buu in yar in yar u goosani ilaahay sibuu cunay bini aadamkan marka waa la yaabi karaamo wuxuu ku leeyahay inuu iftiinkii xagga rabbi ka yimi subxaana wa tacaala inuu qalbiga u nuuriyo oo caqliga u nuuriyo intaasu wax ku yahay laakiin taa hadduu waayo wax alla wuxuu bini aadam yahay ma jiro xayawaanaadkao kale wa cilmigan marka ilaahay soo dejiya shareecadu ruuxa wuxuu barayaa waxyaalihii shubuhaadka ahaa ee xujo isaga dhigi lahaa ee daliil isaga dhigi lahaa iyo wixii diin isaga dhigi lahaa oo dhan wuu garan leanna cilmigaa u iftiiminaya wixii bidco ahaa oo diinta lagu soo daray oo lagu khaldi lahaa wuu garan leanna cilmigaa u iftiiminaya wixii shu- shahwo ahayd oo naftu jeclayd khatarta ka imaan karto aakhariya adduunba buu cilmigu u muujinaya cilmigu kow wuxuu ka qayb qaadanayaa ama kaalinta koowaad uu kaga jiraa sidii qalbiga bini aadamka loo dhowri lahaa saas way macana saas daraaddeed baad garan kartaan rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo diintii lagu soo dejiyey shareecadeennan xaniifiyada ah sida ay qa- u- xoogga u saartay barashada diinta islaamka a- aayaadkii ugu horreeyey soo degay qur-aanka cilmi bay ahaayeen iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waa cilmi iyo qalin iyo waxbaa laga warramaya waa aayadihii ugu horreyey nebi maxamed kusoo degay salawatu rabbi wasalaamu caleyh taasi waxay muujinaysay nebi maxamed sal lla alay waslam casrigiisu inuu yahay casru lqalami waalcilmi yacni waxa weeye zamankii qalinka iyo cilmiga inuu yahay ee jahli uusan ahayn ummaddanina ay tahay ummatu lqalami waalcilmi aynan ahayn ummatuljahl inaysan ahayn saasay aayaadku muujinayaan rasuulkeennuna sal alla alay wasalam waa ka aada xoogga u saaray axaadiistiisa intuu noolaa ummadda baritaankeeda yacni dadaalka uu ku bixiyey nebigu sal alla lay waslam inuu dadka cilmiga iyo aqoonta diinta uu baraa yacni shay kale uu ku bixiya waa yarya ilaa rasuulku sal alla lay waslam wuxuu gaadhsiiyey inuu yidhahdo dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga raadintiisu waxay waajib ku tahay ruux kastoo muslima rag iyo dumar mid dooni ha ahado ha yacni ruux xad waxaa jirta cilmiga shareecada ruux walba laga doonayo ruux walba xad waxaa jirta laga rabo uun inay bulshada qaar ka mida laga helo culimmada khaasatan inay ku takhasusaan waa tafaasiisha cilmiga iyo masaa-isha sii qarsoon taa waxaa laga rabaa bulshada qaar ka mida in laga helo oo culimo noqdo loola laabto laakiin qadar waxaa jira cilmiga shareecada nin walba laasim ku ah ruux walba laga doonayo qiyaasta uu cibaadadiisa ku saxan karo tawxiidkiisa iyo caqiidadiisa ku saxan karo yacni waxaa nasiib xumo ah in runtii ay bulshada muslimiinta maanta nool inteeda badan aynan xataa asaasiyaadkii waxyaalihii laga maarmaankaha diinta inaysan aqoon badan u lahayn waxaa taa kaaga sii daran inay bartaan xataa diyaaru ma aha meel dhan oo isugu yimaadeen dhowr boqol oo arday oo rag yacni jaamacad ilaa b h d diyaarinaya ah yaa waxaa la weydiiyey maalin dhaweyd waxaa la yidhi soomaali wey waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah shuruudeedu maxay tahay hal nin oo garta waa laga waaya bilaahi calaykum bal u fiirsada hadda lafteeda waxaan isleeyahay anugu reer kanada idinma aqaano macdiratan haddii laydin yidhaahdo laa ilaaha ila allah shuruudeeda sheega inta sheegi karta inay yarta taa waxay macnaha ku tusaysaa sida aan u gacan bidixaynay nuurka ilaahay soo dejiyey subxana wa tacaala ha waxaa inoo galay booskeedii adduunyo oo waxay tahay laynoo sheegay cilmiga shareecadu marka barashadeeda qodobka yaana kusii fogaanin mawduucu ma ahayn mawduuc inaan cilmiga idinkala hadlo laakiin ka qodob ahaan inaan u muujiyo qalbiga binu aadamka waxyaalaha dhaqa ama dhowra ama waardiyeeya waxaa kow ka ah cilmiga shareecada barashadiisa ruuxaan aqoon lahayn wuxuu khatar ugu jira xaalad walba inay maca runtii hawadu qaado dabayluhu inay qaadaan mawjaduhu inay qaadaan mid yacni waxa weeyaan adigu aad ku kalsoon tahay oo wadaad isaga kaa dhigaya baa laga yaabaa inay wax u yara baxsan yihin lakiin aqoon saasa aan lahayn baa laga yaabaa inuu karkaarka ku weydaariyo a intuu waxaan diin ahayn diin kaaga dhigo baa laga yaabaa inuu macnaha waxyaadaan kaa tuuro waa halis waa dhici karta khaasatan maantoo la joogo dadka inta u danaynaya dadka waxaa iyo inta ku danaysanaysa inta ku danaysanaysaa badan haddii marka aadan aqoon aad isku difaacda aadan lahayn oodan adigii laftaadii wax miisaami karin yacni aad bay u badan tahay in lagu lumiyo aad bay u badan tahay marka si ayna inoogu dhicin soomaaligii kor isugu kaajiya yidhi wadaadaanna waalay wadaadda intayna ku waalen inaan waxbaranaa la doonaya xaqiiqada taalatan wa ninkii loo kala turjumo isagiiyo diinta rabbi subxaana wa tacaala oo khaasatan waxyaalaheedii muhimka ahayd loo dhexeeyo isagiiyo macnaha diintii loo dhexeeyo yacni waxa weye way fududahay in la lumiyo way fududahay in la lumiyo marka bal diintii walaalayaal wixii aan ka baran karna aan ka baranno khaasatan wixii cibaadadii iyo tawxiidkii asaasiyaadkii diinta aan ku saxanayno taa ha lagu dadaalo taasi mid wey midda labaad qodobka labaad oo ka mid a arrimaha qalbiga bini aadamka lagu dhaqo ama lagu nadiifiyo waxa weeyaan waa tawxiidka iyo alla ku xidhnaantiisa iyo tala saarashada dembigaasi marka dambe wuu kula qumanaanoo caado ku noqonaya waxay yidhahdaan addunuubu awaluha waaridaad bay wax khawaadir wey qalbiga kusoo dhacda khawaadir marka hore yani waxay noqonaysaa waswaas qalbiga ku sheekey wey sheeko wey qalbiga sheeko sheekadii way sii tadhowraysaa waxoogaa waa sii xoogaysanaysa waa sii xoogaysanaysa haddana waa sii xoogaysanaysa go-aan bay noqon marka dambe qalbigu gaadho go-aan markay noqoto xubnaha fulinaya dembigaa marka ugu horraysaad gelayso si kastaa kuula quruxsanaado qalbigaaga hadduu iimaan ku jiro waad xanuunsan marka aad gelayso xasaraad iyo walbahaar fara badan baad ku geliy laakiin bal dembigii mar labaad ku noqo dareenkii markii hore intii hore ma joogo waxaa isbedelaya mar saddexaadka yacni dareenkii aad ka qabtay waa isbedelay mar afraadka waa jeclaan mar shanaadka ama mar lixaadka wuxuu marka dambe noqonayaa shay ayna naftaadu kaba maarmi karinba maba iska goyn kartidba markuu kugu bilaabanayo wuxuu kuugu bilowday adoo aad u karaahaysanay oo walbahaar iyo walwal kugu dhammaaday oo aad u rafaadsan buu kugu bilowday markii dambena wuxuu noqday shay noloshaadaba ka midoo aadan iska goyn karin balwad kuwa war sigaarka maad iska daysa ood iska goysa war naftii baa iga baratay oo ma goyn karo oo intaasoo dhib baan la kulmayaa oo mar waxaad arkaysaa saliid buu dabada u gelinhayaayo bal inuu ka cararo ma iska goyn karo warqaadkan maad iska daysay eberka kaa dhigay xataa ilkahaagii la tegey waxbaba aan kuu reebinba ma iska goyn karo maalintuu ku bilaabanaya waxaa laga yaabaa inuu si fudud u galay si fudud u galay haddii marka aad waxan ku dhacdo waxaa la doonayaa markaad gashaba inaad markaba soo noqoto si uusan caado kuugu noqonin si uusan caado kuugu noqonin oo aadan halis u gaadhin baa la rabaa inaad markaba soo noqoto macana oo qalbigii uu dhaqmo oo nadiif yani iftiinkiisi iyo iimaankiisiiyo uu dib usoo ceshado si ugu soo ceshado macnaha la doonaya in laysdhaqo ayib waxaa ka mid a qodobada muhimka ah ee ruuxa muslimka la doonayo inuu ku dadaalo si qalbigiisa u dhowrsoonaado waxaa ka mid a qur-aanka akhrintiisa isagoo weliba macaanidiisa aad aad ugu fiirsanayso si degan oo xasiloon oo haddana weliba macnaha qur-aanka aad aad u raacraacayso in qur-aanka loo akhriyo maxaa yeele qur-aanku siduu rabbi noo sheegay subxana wa tacaala quluubtuu daawo u yahay qul yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur whudan wmawcidaة lilmu'miniin qul bifadli اllahi wabiraxmatihi fabidalika falyafracuu huwa khayru mima yajmacuun waxaad dhahdaa bale nebiow dadow waxaa xagga rabbigiin idinka yimid waano iyo hanuun iyo wax qalbiga daaweeya caafimaadkii qalbiga wa shifaaءun lima fi suduur waxyaalaha laabta ku jira ee qalbiga ku jiruu daaweeya waa qur-aanka a rabbi subxana wa tacala ayad kale qur'aana waa kii ku lahaa qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waa caafimaad jahliguu daaweeyaa shakiga iyo nifaaquu daaweeyaa shirkiguu qur-aanku daawo ka yahay yacni wuxuu xasadku daawo ka yahay cudurada qalbiga ku dhaca shahwada iyo shubhadu daawo ka yahay cudur kasta oo qalbiga gaadho qur-aanku daawo ka yahay laakiin goormuu daawadii noqonayaa daawadii wuxuu noqonayaa shardi waxa daawadu booskeeda markay ku dhacayso booska iyo daawadu inay isu qalmaan qur-aankii wuxuu qalbiga daaweyn karaa markaa tadabbur iyo u fiirsi iyo macnihiisa iyo wuxuu ka hadlayo aad aad u raacayso oo uusan ka ahayn uun waa la akhriyaa markaasuu quluubta aad u daaweynaya qur-aanku wax la mid ah qur-aanka oo quluubta lagu daaweeye ma jiro maxaa yaele waa hadalkii rabbi subxana wa tacaala hadalkii rabbi waay saas daraaddeed bu rabbi subxaana wa tacaala isagoo cadamadiisa iyo weynanka qur-aanka tilmaamaya wuxuu yidhi low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah qur-aankan haddii buur dusheed lagu soo dejin lahaa buurtaasi maynan ishanateen ee markaba waxaad arki lahayd iyadoo khushuucsan oo haddana weliba dildilaacaysa dhagax dhagax u kala duulaysa cabsida ilaahay ay uu ka cabsanayo daraaddeed qur-aanku macnaha waxa weyaan awood wuxuu leeyahay uu wax ku ta'hiiriyo uu wax ku bedelo qur-aanka dhagaxyaanta burburinaya buurta burburinaya qalbigii bini aadamka waxba waa ka tirla'ya laakiin waa qalbi aan u diyaarsanayn waa qalbi aan macnihiisa fahmaynin waa qalbi aan qur-aanka iyo cadamadiisa aan fahmaynin waa qalbi uun caadadiisu ay noqoto un iska akhri ha iska akhri laakiin qur-aanku markuu macnihiisa iyo gudanayo yani wuxuu gudan lahaa uu gudanayo waa marka macnihii ilahay kusoo dejiyay subxana wa tacala uu addoonku fahmayo marka iyadaa wey maana marka qur-aanka akhrintiisa inuu ruuxu badsado oo dhegaysigiisa badsado weliba dhegaysigiisa markaad macnaha waxa weeyaan is yani baabuur ku jirto baabuur baad u badan tihiin cajalada ha kugu daran qur-aanka dhegayso maxaa dhibay kugu haysaa dhibay kuguma hayso dhegayso weliba macnihiisa aada u dhuux aada u dhuuxo tadabbur rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cabdullahi bin mascuud bu wuxuu ku yidhi qur-aanka igu dul akhri markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah acalayka aqra a aqra'u calayka wacalayka unzil miyaan kugu dul akhrin bu yihi iyadoo adiga lagugu soo dejiyey aduba kugu soo degaysayan kugu dul akhrin bu yihi markaasuu nebigu wuxu yhi sal ly slam waxaan jeclahay cid aan aniga ahayn inaan ka dhegaystay igu akhri buu nebigu yuri sal lay waslam markaasuu suuratu nisa bilaabay suuratu nisa yani markuu meel dhex maraya ayuu marka nebigu sal lay waslam yidhi xasbuk bas buu nebigu sal lay slam cabdullahi mascuud wuxuu yihi nabiga indhihiisaan fiiriyey mise ilmaa ka qubanaysa sababta ilmadu uga qubanaysa nebiga sal l ilmihiisa indhihiisa waxa weeye qur-aanka wuxuu saameeyey qalbigiisa saameeyey leanna ilinta isha ka timaadahay waxay daliil u tahay saamayn qalbiga gaadhay saas macanaa ilmadu iskama timaado qalbigaa soo tuura ishu way keentaa laakiin qalbigay ka timaadaa marka hore saas macanaa marka rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh yani wuxuu tilmaamayaa ama ficilkiisaasi tilmaamaya ta'hiirka uu ku leeyahay qur-aanku uu ku leeyahay quluubta bini aadamka dad badan baa marka ka qatan marka aad in loogu dadaalo baa iyadana muhiim ah waxaa ka mid a waxyaalaha walaalayaal quluubta yani waxa weeye daaweeye ama aad u dhowra atafakur fii aayaati illahi alkowniya allaha aayaadkiisa waaweyn astaamaha waaweyn ee kownkan uu dhigay inuu ruuxu aad uga fikiro u fiirsado maalan dhulkan aad ku dulnooshahay samadan korkaagiiyo saanqaafkan kaa sarreeya wareegayaashan wareegaya xayawaanaadkan wada cajiibkae qaabka kala gedisan ilaahay u abuuray yacni waxa weeyaan adiga naftaada sida ilaahay uu jidhkaaga isu saaray wa fii anfusikum afalaa tubsiruun xataa naftaada haddaad intaad gooni u fadhiisato aad si fiican aada uga baaraan degto ood aada ugu celceliso yacni caqligaaga aad aada uga shaqaysiiso waxaa kuu soo baxaya makhluuqaadkan inoo muuqdeen ku dhex nool lahay saan ugu dhex nool lahay inaysan ahaynba ilaan innaga hadda sidan waxaa ka dhigay waynu badsannay yacni araggoodaynu badsannay araggooda mar hadduu shayga araggiisa kugu bato macnihiisao dhan buu waayaya macnahoo dhan buu waayaya marka in aad yacni wax cusub ka dhigto oo ay kula weynaadaan aayaadka rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka qayb aad u fara badan baa waxay ka warramaysaa makhluuqaadka ilahi oo laga fikra subxana wa tacala war waxaan laysa saaray ee sidan laysu dul saaray ee sidan loo rakibay agoobay adiga unbaa lagula dan leeyahay agoobay adiga unbaa lagugu tijaabinayaa agoobay xikmad weyn baa ka dambaysa agoobay xisaab baa ka dambaysa agoobay waxani way dhammaan doonaan haa fikir noocaasoo kale a waxaa imaanaysa marka qalbigaagu markiiba inay saamayn ku dhalato oo cabsi badan ku dhalato oo macnaha waxa weye faham yani waxa weye jadiida inuu qaato baa qalbigii imaanaya macnaha qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taquumuu lilaahi mathnaa wa furaada uma tatafakkaruu waxaan idinku waaninayaa inaad labolabo iyo mid mid intaad isu taagtaan aada fikirtaan fikirtaanoo bal ilahi makhluuqaadkiisa aad uga fikirtaan tafakkaruu fii makhluuqaati illah makhluuqaadka rabbi subxana wa tacala aad aad uga fikirtaan caadi bay inoo noqotay laakiin duruus fara badan baa ku jirta qur-aanku bilaash uma badinin xusitaankooda iyo sheeg sheegitaankooda macna wakhtigii baan saamaxaynin intaa ka far badan inaan sii akhrino ama aan sii wadno laakiin qodobada haddaan dul maro inta ka laaban yacni iyagoo intaanayna ku koobnayn waxaa ka mid a addoonku inuu aada u badsado xusuusta geerida iyo wixii ka dambeeya geerida iyo wixii ka dambeeya geerida shadaa'iddeeda qabriga iyo xaaladdiisa nolosha aakhira iyo qiyaamada laysugu imaanayo iyo banka iyo dhibaatada ka dhici doonta wixii ka dambeeyo iyo jahanamo dulmariddeeda maxkamadda goonideeda adigoo keligaa lagu saari doono xaaladda meesha aad ku imaan doonto naar iyo janno lagu kala dambayn doono labadii hoy ah yacni waxa weye xaalaadkaa inaad aad aad agtaada soo dhigato noloshanoon kula dheeraanin dadka inta badan waxaa kharibaa wuxuu ku talagalaa inuu noolaan doono siddeetan sanoo soo socota haddaad intaad soo dhowaysato aad geeridii halkan keensato ood ku talagasho berita inaad dhimanayso shaki wuxuusan ku jirin xaaladaada inay hadda wax iska beddelayaan qalbigaaguna inuu yacni laxadaadkaa isbeddelayo haddii lagu yidhahda berritaa nafta lagaa qaadaya caawa waxaad samayn lahayd samee caawa seexan mayse haddaad ku talagashan tahay inaad berrita geeriyoonaysana yacni waxa weeyaan shaqo badan baad qaban oo cabsi badan baad dareemi oo indhahaagaa ilmayni oo wakhtigaaga meel bilaasha kaaga bixi maayo saas way macana saas daraaddeed ba nabig wuxu uhi sal ly slam waxaad badisaan xusuusta geerida badiya bu nabig uri sal ly slam oo qubuurta ziyaarta qubuurta ziyaaradeedu waxay keenaysaa bu nabig uri sal ly slam ishuu ka ilmaysiiyaa aakharay idin xusuusin qalbigana way jilcisaa bu nabi uri sal ly slam aakhare iyo markaad daalacadashadeeda gashay iyo waxaa dambeeya qur-aanka iyo sunnadu ka warrameen shaki waxaysan ku jirin qalbigaaga inuu dhaqmayo hawadii ku jirtay baa ka baxaysa adduunyo jacaylkii baa ka baxaya wixii aad raacdaynaysad caydhinaysay baa ka baxaya diyaargarow cusub baad bilaabaysa aakhare inaad isu diyaariso aakhare inaad isu diyaariso diyaargarowgaasaa ku gelaya macana waxaa ka mid ah yani yani waxyaalaha ka qayb qaadanaya qalbiga dhaqitaankiisa ashucuur bilmuraaqaba in lagu ilaalinayo inaad mar walba dareento in lagaa warhayo malaa'ig gooniyaa jiro oo looba xil saarayba inay adiga kaa shaqeeyaan bilaahi calaykum bal u fiirsada waardi adiga kuu khaasaa jira cid kaloo kula qabta ma jirto waxba kaaga mashquuli maayaan buuggiiyo qalinka unbay kula dul saaran yihiin waa diiwaanka berita lagu soo hordhigi doono intaa waxaa dheer rabbigaa subxaana wa tacaala baa ku arkayoo ku daalacanaya oodan marna ka qarsoonayn laa takhfa calayhi khaafiya wax ka qarsooni aysan jirin waa midka maxkamadda ku saari doona way berito intaa waxaa dheer siduu rabbi inoo sheegay subxaana wa tacaala xubnahan aad macsiyada iyo dembiga ku gelaysa laftoodaaba berrita markhaati noqon doona wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum walaakin danantum ana allaha laa yaclamu kaiira mima tacmaluun wadalikum dannukum wadalikum dannukum aladii danantum birabbikum faardaakum ardaakum faasbaxtum min alkhaasiriin malaha a ilaahay kaama warhayo malaha wey malaha idin halaagay haddiise aad ku talageshantihiin inay gacmuhu idinku markhaati kacayaan oo yacni waxa weeyaan lugaha oo xubnahana idinku markhaati kici doonaan war dembigaada aad gelayso waa lagu lagula joogaa hadday niyadaasi kugu jirto maada gasheen saas daraaddeed baa culimmadu waxay yidhahdaan xadiiskii saxiixulbukhaari ku soo aroor laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min ruuxu is markuu xadayo iimaan ma leh markuu sinaysanayo iimaan ma leh iimaankaa laga hadlay wuu gaaloobay meehe waxaa laga wadaa yacni muraaqabadii iyo xusuustii rabbigii uu xusuusnaabaa qalbigiisa laga siiyey hadday xusuus ilaahayba qalbigaaga ku jirto intay ku jirto dembigaa geli maysa laakiin markaa aad gelayso waa laga waa laga siiyey macnaha macnaheedu waxa weeye inaad rabbigaa inuu ku muraaqabaynayo aad ku xisaabsanto markaasi waxaad u caawisaa siduu nabigu noo shegay sal lla lay slam waa martabada ugu sarraysta maraa'ibtibta iimaanka oo martabatulixsaan wey an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaadan arkaynin isagaa ku arkay sidii adigoo u arkay arkayoo kale u caabudbu marka nebigu sal lay slam adoo arkayoo uu kuu muuqdoo kale sidiisa u caabudbu rasuulkeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka intaas ayaan kelimada ku soo ururinaya wakhtiga ayaan saamaxaynin laakiin in sha allahu tacaala intaas waxaan u malaynayaa inay inagu filan yihiin wixii ka soo hadhay inay na tusi karaan waxaan rabbi ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu qulubta noo islaaxiyo rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ducaduu aad ugu celcelin jiray waxaa ka mid ah allaahumma yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik allaahuma yaa musarifa alquluubi sarif qalbii calaa taacatik caaisha waxay weydiisay xadiiska macnihiisu waxa weeye allaha quluubta rogrogow qalbigayga iimaanka ku sug caaisha waxay weydiisay nebi allow aad unbaad ducadaa u badisaaye muxuu yahay sababku rasuulku wuxuu uhi sal lla lay wasalam caaishow caaishahay ina quluuba alcibaadi bayna asbicayni min asaabici alraxmaani yuqallibuha kayfa yashaa allah subxaana wa tacaala addoommada quluubtoodu ilaahay farihiisay ku jiraan siduu doonuuna alla u rogrogaa subxana wa tacaala a gaalnimuu ka rogi islaamnimuu u rogi waa cajiib mid ku dhashay yani waxa weeye america salkeeda oo weligii islam islaam aan maqal oo allah subxaana wa tacaala halkaa intuu ka soo saaro buu qalbigiisa islaamnimo iyo khayr la doonanaya alla rogay qalbigiisa mid shalayto islaamnimo sheeganayo muslim ahaana bulshadii iyo dhulkii uu ku noolaa iyo islaamnimadiisii intuu bedesho baa qalbigiisa la rogaya xumaan loo rogaya maadaama qalbigii uusan tala adiga gacantaadaba ku jirin oo adigu aadan uba talininba ee rabbi gacantiisa uu ku jiro ilaahay ow qalbigayga islaamnimada iyo iimaanka iyo daacada iyo khayrka ku sug sidaas daraaddeed baan u badinayaa buu nabi uri sal ly slam marka sidaas daraaddeed aan badsanno oo aad aan u cabsanno oo dareen fara badan haynugu jiro qalbigana inuu halis yahay fii ayi laxda inuu iska wareego fii ayi laxda inuu isrogo oo alla rogo subxana wa tacaala waa iska suurtagal macna allahuma inna nacuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu laha ducooyinka nebi ka mid tahay sal ly slam allah waxaan magan kaaga ahay cilmi aan waxba anfacayn oon la qaadanayn lagu camalfalaynin iyo qalbi aan markuu digriga maqlo iyo wacdiga aan khushuucaynin oon isbedelba ku dhacaynin oo ingegay iyo yani waxa weeyaan duco aan la aqbalaynin waxyaalahaasaan ilaahu magan kaaga ahay buu nabiga ku ducayn jiray sal ly slam marka ducada waxyaalaha ugu muhiimsan ee qulubta ilahay uu ku nadiifiyo ama ku dhaqo ama ku ilaaliyo ayay ka mid tahay hada wabilahi towfiq wsala allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk